Guddoomiyaha Ururka Kubbadda Cagta Beledweyne Ismaaciil Cali Xassan oo u waramay Radio Baalula ayaa sheegay inay bilaabeen qorshe tartan kubbadda cagta ah loogu qabanayo da'yarta ku jirta akadeemiyadaha lagu diyaariyo ciyaartoyda ee ku yaala Beledweyne. Diiwaangelinta ciyaartoydan ayaa bilaaban doonta 25-ka bishan si loo qabto marka uu dhammaado tartanka kooxaha heerka labaad ee Beledweyne oo maraya heer gabagaba ah. Ismaaciil Cali Xassan, guddoomiyaha Ururka Kubbadda Cagta Beledweyne, ayaa Radio Baalula uga waramay muhiimadda tartankan, isagoo ku baaqay inay isu soo diiwaangeliyaan mas'uuliyiinta maamula goobaha lagu diyaariyo ciyaartoyda da'da yar.
waxaan rabnaa dhowaan inaan tartan kale bilaawno hadduu kan noo dhammaado degmada beledweyne sportskeed waxaan rabnaa inta yarun joogno inuu horumar aan ka samayno hadduu ilaahi ra akadeemiyada horta marka koowaad waxyaabaha loogu baahan yahay waxaa waa akadeemiya diiwaan gashan oo shahaado aqoonsiga ka qaadatay xiriirka kubadda cagta ee degmada beledweyne loo aqoonsaday akadeemiyadaas inay tahay akadeemiya saxe oo dhisan oo maaragtay sharcigii looga baahnay kasoo oofisay wax shuruud kaloo hadda aan ku xijaynin ma jirto waxaan keliyoon rabnaa in mas-uul akadeemiyadaas iskalo gacanta ku haya in maarata xafiiska gudoomiyaha urur kubadda cagta degmada beledweyne uu yimaado oo meeshaas uu ka seexo oo asiga loo diiwaan geliyo waxaan rabnaa haddii aan qabano akadeemiyada annaga ugu dan leh waxaan rabnaa dad waxaa jira walaalaha muxsiniina oo ugu talagalay in ay agab ama fan ay bixiyaan ayna la-yihiin meel ay ugu hagaajiyaan hadda sidoo tartanka hadda noo socdo kale agabkiisa dadaan naga saacidayo marka sidaasoo kale waxaan rabnaa ilmaha in inta u ayla dhaamino dadka dibadaha jiro iyo kuwa maaratay caasimada soomaaliya joogan oo ayla dhaamino ilmahan agab fan wax ku filan loo helo hadduu ilaah yiraaho akadeemiyada tartanka ugu horeeya aan qabanayno waa akadeemiyada hadduu ilaah yiraaho shan iyo labaatanka isdiiwaangelintaa bilaabanaysa hadduu ilaah yiraaho ilaa iyo waxaan rabnaa shanta bisha tobankaa cisho inay isu soo diiwaangeliyaan waxay ka dambeeyana aan akadeemiyada bilaawno hadduu ilaah yiraaho akadeemiyo waa koox dhisan oo u diyaarsan in ay ciyaartoy soo saarto kooxdaas oo marka faraceedii uu a ahaay ama b ahaay academy waa c waa dadka dacyartoyarka laga rabo in ciyaartoy laga soo diyaariyo akademiyada ama kooxdaas ayay kasoo baxday faraceeda la dhihi karo muhiimadda tartanka laga leeyahay ayaa ah in la soo saaro ciyaartoy da'yar ah oo leh tayo si ay u matalaan mustaqbalka gobolka iyo xulka soomaaliya